أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulsa ka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyay madaafiic lagu garaacyo xerada xalane ee magaalada muqdisho xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo musharaxiinta madaxtinimada dowladda saliibiyeedda mareykanka ayaa ku jira ololihii ugu dambeeyey iyadoona saacada ay ka harsan tahay doorashada mareykanka kataab al ikhbaari ayaa baahisi filim cusub oo lagu soo bandhigaya qeybta saddexaad ee mashruuca qaybinta sikada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri wasiire ka tirsanaa xukuumadda murtad xamse barre ee kooxda riddada ayaa ku dhawaaqay inay iska casileen xilalkii wasiirnimo markab hubsida oo ay soo dirtay dowladda riddada masar ayaa kusoo xirtay dekadda magaalada muqdisho kulan wadatashiya u dhexeeyay mas-uuliyiinta leh saamiga ee baay iyo hogaanka dhaqanka qaba'ilka dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa sii xoogeystay iyagoona fariimo adag isugu gudbinaya warbaahinta maamulka islaamiga degmada wabxa oo ilaa saamiga ee galgaduud ayaa dowladiina usoo gabagabeeyey ganacsatada degmadaas يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhnu ay ku beegan tahay labada bisha jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba bayaan ka soo baxay mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim weerar lagu beegsaday saldhigga xalane kowda jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan saddexda nofembar labada kun iyo afariyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis waxay haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinnay waxaa cadowga halkaasi uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jirtay caddaan iyo madow kuwaasoo xilaal sare ka hayay hay-adaha iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah taliska ciidanka mujaahidiintu waxa uu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo ooliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ah ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagardaamooyinka iyo shirqollada ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xasuusinayaan cadowga saliibiga ah inuusan jirin meel ay kaga badbaadi karaan gacanta ciidanka tawxiidka si weliba oo dhagaxaan iyo dhufaysyo ay isugu wareejiyaan ama isaga horumariyaan dabadhilfyada murtadiinta oo xabadda mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn shalay mujaahidiintu ay la beegsadeen saldhigga deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay siddeed askari oo isla murtadiinta ah waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen hub iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay xaafadda looga baxsay ee magaalada baydhabo ay ka degan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada iyadoona ay jirto khasaare cadowga allaha lagu gaarsiiyey qaraxaasi ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen howlgallada lagu dhiig bixinaya cadowga allah waxaana u dambeeyey madaafiic shalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho duqeyntaasi oo sababtay bakhti iyo dhaawac soo gaaray gaalada caddaanka iyo kuwa madowga ah iyadoona cadowga allah duqeyntaasi uu ku waayey hanti kala duwan oo ay ku jiraan gaadiid dagaal jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir musharaxiinta madaxtinimada dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku jira ololihii ugu dambeeyey iyadoona saacadaha ay ka hasan tahay doorashada maraykanka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen ilyaas cabdulaahi iyadoo wax ka yar afartan iyo siddeed saacadood ay ka harsan yihiin doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ayay musharaxiinta labada xisbi waxa ay ku jiraan ololahoodii ugu dambeeyey donald trump iyo kamala harris ayaa saacadihii lasoo dhaafay la arkayey inay ku jiraan socdaaladoodii ugu dambeeyey oo ay ku marayaan ilaa kontonka gobol ee uu ka kooban yahay waddankaas warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warinaysa in loolanka u dhexeeya labada xisbi uu hadda yahay mid isku dhow waana mid adag in la saadaaliyo waqti xaadirkan ayay leeyihiin cidda guusha ay raaci karto donald trump oo taageerayaashiisa kula hadlaya gobollada north carolina iyo michigan ayaa ugu baaqay in codadkooda ay isagoo ugu deeqaan haddii uu guulaystana uu wax ka qaban doono asmada dhaqaale iyo shaqola'aanta ka jirta waddanka labada musharax ayaa saacadihii lasoo dhaafay u muuqda kuwa xoogga saaraya toddobada gobol ee loogu yeero derbiga adag waana gobollada go'aamiye cidda ku guulaysan karta doorashada dalka maraykanka maraakista wax saadaalisa ayaa warbixinadii ugu dambeeyey ee ay soo saarayeen muujinaya in trump uu hadda dhowr dhibcood uu ka horreeya haweeneyda la tartamaysa ee kamala harris balse dhibcahan ay yihiin kuwo yar oo aanan hadda waxba lagu go'aamin karin doorashadan oo dhici doonta talaadada soo socota ayaa la sheegay inay tahay midii ugu adkeyd ee maraykanka soo marta afartankii sane ee lasoo dhaafay haddii trump uu kursiga ku soo laabta ayaana lagu warramayaa inuu noqon doono madaxweynihii saddexaad oo ameerikaan ah oo dib ugu soo laabta aqalka cad jazaaka allaahu khayran walaalka ilyaas kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya qaybta saddexaad ee mashruuca qaybinta sikada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir moxamed rabbaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo ah qaybtii saddexaad mashruuca saka qaybinta maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaab almujaahidiin ee sannadka kun afar boqolix afartanka hijri ay ka sameeyeen degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool muuqaalka oo soconaya afar daqiiqo iyo toddoba sakin ayaa lagu daawanayaa goob fagaaro ah oo ka tirsan degmada tieglow oo la isugu keenay xoolaha nicmooleeda iyo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ahaa ee la guddoonsiinaya sakada xoolaha nool
نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة بالله التقينا وسرنا من أي نافك نمبرك أفراد في قرن كوريجي نمبرك أفراد نافك في قرن نمبر أفر نافك في قرن كوريجي
فبالله التقينا وسرنا
dadkii masaakiinta ahaa iyo fuqarada ayaa lagu siinaya xoolaha nambaro ay ku qaadanayaan hadba xoolaha geela ee la siinayo aadna ugu faraxsanaa sakada la siiyey
ilaahiya kama hadsan meel on ay tagay degmada tiyaglow oo maalintuu oo arbaa'ete zeke laka dhiibayaa yaa ilaahayna makanay markaa naf o gaal e afar jar e yaa ilaahay nasiib iinka weeli welayadaha ii qorti an oo an ogayna meelasoy inseewo nafkaa lakii qoray nafo gaal e meelaha kuydayaalay ari nafkiina wal ii wareejii naf aafamaad qaba hayi e afar jar e kaamil e yalla isii ilaahya kama hadsan welayada kama hadsan alxamdulilah walka nicmaysadii mujaahidiinta ilaahay galantiya kor ha ka weelo
bismillahi raxmaan raxiim geeg kama roogne degmada jeeglow oo la qiibiyaayay wilaayada islaamka qiibiyaasi hoola erin iyo gaal iska jaru yalanin qiibiyaayay khayr allahase anna gaala liisii neef gaal ewaa liisii alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mahad ha gaarta ulmaada khayr iyo barwaaqo in rajayaan insha allahu guul iyo barwaaqo in rajayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magagakatagana meelaka giibiyay zakawaadka tegan ilaahaya ka mahadsan shukuurtaana geeg walaa kagu kormee zakadii antilika biyohay langulba na wayba la siiyay afarnay firin ana naftateyda wala isii diintana wayba yacni maarne laantiyo dhiigsho wala ka gaadadahay ilaahay ini guulsii gaaladana ilaahay jibin dhagartiyoona ilaahay ku badbaadiyo muslimiinta mujaahidiintana gaalanti ilaahay korkuwaale
mujaahidiinta ayaa allaah fadligii markii uu makansiiyey dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxa ay oogeen dhammaan intii allaah uu ku addoonsaday addoommadiisa iyo mujaahidiinta oo soo nooleeyey rukniga sakada oo ah rukniga saddexaad ee tiirarka islaamka sidaba ay wariyeen bukhaari iyo muslim xadiidka saddexaad ee ku yaala jaamicu alculuum waalxikam sakadu in ay tahay tiirka saddexaad ee tiirarka islaamka ugu dambeyntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannad kasta sidan oo kale sakada xoolaha nool looga qaybiyaa iyadoo mashruucaas ay ka faa'iidaystaan kumanaan dad oo fuqaro masaakiin ah oo ku kala nool wilaayaadka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani wasiire ka tirsanaa xukuumadda murtad xamse barre ee kooxda riddada ayaa ku dhawaaqay inay iska casileen xililkii wasiirnimo faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba saacadihii la soo dhaafay waxaa isa soo tarayey wasiirada ka soo jeeda maamulka riddada jubbaland ee iska casilaya xilalkii ay ka hayeen xukuumadda xamse cabdi barre kadib khilaafkii soo kala dhex galay xasan murtad iyo murtad axmed madoobe wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada xukuumadda riddada daqare ayaa isku casilay sabab la xiriirta in kooxda riddada oo uu ka tirsan yahay ay qorshaynaysay duulaan ka dhan ah maamulka uu ka soo jeedo sidoo kale gelinkii hore ee shalay oo axad ahayd wasiir dowlihii wasaaradda qorshaynta ayaa iscasilay sabab la xiriirta in maamulka jubbaland ay madasha wadatashiga ka baxday dagaal siyaasadeedna lagu qaadayo dhanka kale xildhibaanada ka soo jeeda maamulka riddada jubbaland ayaa shalay ku dagaalamay fadhi ay lahaayeen oo la xiriira mowqifka ay ka qaadanayaan arrimaha siyaasadeed ee hadda u dhexeeya jubbaland oo laga soo doortay iyo dowladda riddada oo ay ka tirsan yihiin wasiirka amniga gudaha jenaraal fartaag iyo xubno kale ayaa gacanka hadal dhex maray taasoo keentay in kulanka lagu heshiin waayo jasaaka allaahu khayran walaalka abuushiiba markab hubsida oo ay soo dirtay dowladda riddada masar ayaa ku soo xirtay dekedda magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani laba markab oo ay leedahay dowladda riddada masar ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku soo xirtay dekedda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya labadan markab ayaa la tilmaamayaa in ay sidaan hub ay dowladda riddada masar siisay kooxda riddada soomaaliya waa markii labaad ee dowladda masar ee hub siisay kooxda riddada soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii dowladda masar hub iyo gaadiid ay ka soo dejisay dekedda magaalada muqdisho dowladda riddada masar iyo dowladda xabashida etoobiya ayaa u muuqda kuwo loolanka dhexeeya dowladda masar iyo dowladda xabashida etoobiya ayaa u muuqda kuwo loolanka ka dhexeeya u soo wareejinaya dalka soomaaliya iyadoona labada dhinac ay taageero u kala muujinayaan kooxda riddada iyo maamul goboleedyada gaalaracyada ah ee khilaafka uu ka dhex jiro jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani kulan wadatashi a u dhexeeyey mas-uuliyiintu la saamiga ee baay iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadahaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku hibaadeysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan kulankan oo ahaa mid wadatashi ah islamarkaana ay barbar socotay dowlad diini ah waxa uu u dhexeeyey hoggaanka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay waxaa kulanka looga hadlayay arrimo badan oo ay qayb ka ahaayeen dardargelinta jihaadka lagula jira cadowga horarka ah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo qodobo kale markii wadatashiga uu dhammaaday kadib ayaa la soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin hoggaanka dhaqanka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay kadib dowro socotay muddo toddoba maalmood ah oo uu barbar socday shir wadatashi ah shirkaas oo u dhaxeeyey golaha nuqabada iyo wilaayada baay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdaa kow golaha nuqabada waxa ay isla qaateen dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo golaha nuqabada waxay isku waafaqeen in xuquuqda ay maxaakiimta islaamiga ah xukumaan sida tahay loo fuliyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay kulankan wadatashiga ah iyo dowladda barbar socotay oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey kutubada ay qaateen iyagoona u mahadceliyey macallimiintii dowladda siinaysay mayna nin akhriyey alwaajibaat almutaxtimaat may kale nin akhriyey arbacuuna xadiida fii dami alacsamiya alqabaliya may kale nin akhriyey mukhtaaraat min riyaadi saalixiin yana nin akhri may kale nin akhriyey namaadij min kifaaxi nuqabaa'i saxaaba nuwal nin akhri may la erag koraahin barnaamijku runtii barnaamijku qiimo badan kolley may baa la erag koraahin oo kale lay la arag kore la arag kore jazaakum allahu khayr may kale husid mudan ahaa yoohi unukoyni i min bidaa ilaa nihaa ulmadii oo mutawaatir hayti wakti qaabkilin ii daareyaay taas kolley intii barnaamijkun hagalgaaliday ha ku shuuraytay hanin diyaaridii mahad lahankooba korneeleyin allana bacdallaahi ilaahay miisanjo hasanaadkan kaba iyo haatawna alhebadii alii xifdi wajazaakum allahu khayr ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar lankana qaybka may unku baahan ani maalintii lanla dilo diyo lambaaxda besa miiska maxkamadda hafadheeda may unku baahan maalintii dhiig ladeedii la fadaayo dad iska dharafan ani meelo guubaabintii la kahala intaasay shaqadiis baca shaqadiis may buu ahaa tii xataa ka jarni dowlada la ka qaadaday intii xataa bayaanka ha ka bahi intii ha ka ballangne intii hortaba iska ogayni shaqada nuqabada muslimiinta lanka talagalay taasu may la faday marka ani ha ku dhalaalan insha allahu tacaala dhammaan hoggaanka qabaa'ilka muslimiinta ee ka qayb galay kulankan ayaa hoosta ka xariiqay in naf iyo maalba ay ku taageerayaan jihaadka islamarkaana qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada dhankooda uusan cadowga ka soo geli doonin insha allah jasaaka allahu khayran walaalka abuu xasaan khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa sii xoogeystay iyagoona warbaahinta isugu gudbinaya fariimo adag tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan bashiir muxidiin abu eman labadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada oo uu ka maqan yahay murtad siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka isugu yeeray puntland shirkan oo inuu qabsoomo qaadatay muddo bilo ah shakhsiyaadka ka qaybgalayan ay ka cagajiidayeen ayaa lagu doonayay in looga arrinsado ajande uu watay murtad xasan gurgurte taas oo taabanaysa wax kabeddelka doorashooyin gaaleedka riddada iyo in uu jeexdo dariiqii uu mar kale dib ugu soo laaban lahaa villa soomaaliya madaxda maamul goboleedyada riddada ayuu u sameeyey ballanqaad ah inuu siinayo muddo korrin hal sano ah taa beddelkeedana la qabanayo waxaa loogu yeero doorasho qof io cod ah hogaamiyaha maamulka riddada jubbaland murtad axmed madoobe ayaa noqday shakhsigii ugu horeeyey ee mucaaraday qorshahaasi wuxuuna isaga tegay muqdisho isagoo dib ugu laabtay magaalada kismaayo murtad xasan guurguurte ayaa dadaal dheeraada u galay sidii uu shirka ugu soo celin lahaa axmed madoobe wuxuuna u diray saraakiil ka tirsan gaalada qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda kenya william ruuto gurgurta ayaana ku hungoobay dhammaan iskudayadiisa soddonkii bishii oktoobar ee lasoo dhaafa ayaa warqad laba bog ah oo laga soo saaray xafiiska ugu sareeya kooxda riddada ayaa waxaa lagu sheegay in gurgurta iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay isku waafaqeen in la qabto waxaa loogu yeero doorasho qof io cod ah muddo kordhinna loo sameeyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada riddada ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo ahaa saaxiibadii shalay ee xasan murtad ayaa mowqif adag ka istaagay wadada uu gurguurta ku hogaaminayo kooxda riddada iyagoona ku eedeeyey inuu fiirsanayo dana shakhsi ah uuna sii kala geynayo kooxdaasi murtad maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya xasan cali khayre oo soo noqday ra-isul wasaaraha riddada murtad shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qiray in guurguurte uu ku soo wado waddo mugdi ah balse aysan aqbali doonin wixii isagaba uu diiday sannadkii labada kun labaiyolabaatankii murtad shariif sheekh axmed oo warbaahinta la hadlay saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn sheegashada gurguurte oo ah in kooxda riddada uu gelinayo doorasho qof i cod ah uusan naxaafad ka mid ah muqdisho dhigi karin sanduuq lagu codeeyo waxaa loo baahan yahay amni la isku hallayn karo oo qofka wax dooranaayo iyo qofka wax la dooranaayo ay isku hallayn karaan inuu jiro ma jiraan maanta magaalada muqdishoaan joognahay intaan isu soo saarno kun qof ama laba kunoo qof sanduuq u dhigno codad la dhigo la tiriyo natiijo la sheego amni ahaan horta suuragal mata meel kale aan u kaadsan meel marka degmooyinkii kaamira lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana ma isleedihiin magaalada muqdisho oo baysu ah dowladda marka ugu yar tahay afar degmo ayaa xiran saa ogtihiin laba degmo aa idiin soo qaadanaa midna waa degmada kaxda degmada kalena waa degmada heliwaa meel marka degmooyinkii kaamira lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana ujeeddadaasuna ay tahay dan guud ma ahe dan khaasa dhulalka la qaaday ee labadii sano iyo googo'a la qaadayay hal dhul oo dan guud loo qaaday ma ogtihin adugu ama isbitaal laga dhisay ama wasaarad laga dhisay ma ogtihin waxaa intaa sii dheer wasiir hoteel degan ama guri magaalada ka degan in la yadhaha soo qor warqadka maarmida fiiriday asaga xafiiskiisa ma joogo gurigiisa ma degana wuxuu degan yahay hoteel hal qoloo degan yahay waxaa la yidhi soo qor hadduu soo qori waayna dee waa taqaanin waxa dhacaya dhulka sidaas lagu qaato ee kii miskiinka ah inta laga barakeeyo mid kaloo dhaqaale haysta la siiyo oo dadkii laysku diro waa waxaan dalkan hore ugu dhicin dalkan duruuf fara badan oo dhaqaale laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye ilaa maanta qole ku dhiiratay dhul inay gaddo ma jirto nin la arkaba wuxuu ogahay caaqabta ka dhaalanaysa midda kale magaaladan waa caasimaddii waa meeshii la wada lahay haddii wasaaradaha dhulkooda la iibiyo xaggee la geynaa wasaaradaha khudbad uu maalinnimadii shalay uu ka jeediyey xarunta golaha dawaaqiida riddada ayuu siyaasiyiinta ka soo horjeeda ku tilmaamay guurguurte kuwa danley ah oo aysan u hakin doonin balse xildhibaanada riddada qaarkood ayaa sheegay inuu hub urursi ka socdo magaalada caasimadda ah kuwaas oo ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku socdaa waddanka meeshii ugu halista badnayd wixii shalay uu ka digaayu maanta ku dhaqmayaa madaxweynew shalay haddaad diidanayd in waddankan sharci darre iyo xoog laysku maquuniyo maanta inaad adigu horseetan waa nasiib darro oday waddankan horay shan san u soo maamulay shan sana mucaarad soo a ahayd waaye arag inaad tahay la filaaya laakiin waxaad ku dhaqmaysid maanta ma aha waa nasiib daro waddanka degaalada ka socda waad la socotiin waxaa bilowday hubgadashadii ugu tirada badneed la samaynaya waddada la maraayo ma aha sharci iyo jujuub iyo baarlamaanka inta lagu dhaha ilaan idinku dharshay shalay keliya meeqaa ku dhintay oo galgaduud meeqaa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda oo maxaa ka socda s c degaalada maxaa ka socda marka annaga waxaan ka digaynaa dowlad goboleedyo sharci daraa markii saddexaad koonfur galbeed ani aan ka soo jeedo waa markii saddexaad madaxweynaha nofembar kasta hal sana u kordhinaya war sharcidan intuu ka jira meeluu ku qoran yahay madaxweynaha noo sheego in dowlad goboleedyadu nofembar kasta uu u kordhiy haddii ay taas socotona waddankan wuxuu aadi doonaa meel halis ah waan ka digaynaa khilaafkan iyo isqabqabsigan ka dhex taagan kooxda riddada wuxuu imaanayaa iyadoo xaalad hubantila'aanah uu ka jiro nidaamka riddada soomaaliya wakhti uu soo dhowaaday bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta dowladaha siliibiyiintan ay ka cagajiidayaan bixinta qarashaadka ku baxaya murtasaqada soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka bashiir maamulka islaamiga degmada wabxo ee wilasaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ganacsatada degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed waxay ahayd dowlad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud usoo gebagabeeyey ganacsatada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi dowladda loo qabtay ganacsatada ayaa socotay muddo shan iyo toban maalmood ah waxayna ganacsatada u qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd sida axkaamta bayca iyo duruus kale waxaana dowladani ka faa'iidaystay in ka badan soddon qof oo ganacsato ah waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada degmada webxo oo ka warbixinaya dowladda ay qaadanayeen muddada shan iyo tobanka maalin ah halkan waxaa noogu soo gebgabooda dooro noo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah oo aan ka baranaynay alduruusul muhiima taasoo aan kusoo jirnay muddo shan iyo toban maalmood ah shan iyo tobankii maalmood way inoo soo gabagowday maanta waa khamiisa waxyaalaha aan ka baranaynay waxaa kamid ah maraatibta diinta islaamka arkaanta salaada waxyaalahaasoo dhan aan ka baranaynay siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa dowladda in noola soo celceliyo aada iyo aadan ugu faa'iidnay wallaahi muhiimad gooniyay noola heday waxaa dowra noo qabtay walaalaha walaayada islaamiga galguduud gaar ahaan degmada wabxo dowradaas oo ah shan iyo toban biro ay noo socotay ilaahay fadligii dowladaan wax badan baa ka faa'iidnay annaga marka hore waan bukanay oo waxaa waaye aqoonta annada waa yaraad laakiin maanta ilaahay fadligii wax badanaa faa'iidnay waxaan naqaanay waxaan aqooninba waa faa'iidnay mar kale iyo mar labaad waxaan codsanaynaa in dowladan oo kale walaayada noo soo noo soo celceliyaan oo maanta annagoo u baahan oo qofna waxaa weydiisan oo dowraan rabnaa iyo waxbarashada annada way liidata annagoo dhihin iyo haddana walaalihii walaayada ilaahay waafajiye oo noo keeneen haddana ilaahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa middan iyo mid ka badan in waxaawaye walaalaha annaga ay noo keeni doonaan waana ka rajaynaynaa dowro ayaa nooga furantay insha allahu tacaala cabaar aan joognay ilaahay baa nagu guuleeyey waa noo soo xiratay hadda waxaan fadhinaa gebagabada ugu dambeysay dowradaas waxyaaba badan ayay ku saabsaneed mugdi aan ku jirnay waa uga baxnay oo iftiin aan u baxnay dowro muhima ayay ahayd muhim dowro muhima ayay ahayd waxaa ka mid ahayd waxyaabaha lagu qaatay waxyaabaha diinta aasaaska u ah maraatibu diin oo kalean soo qaadanay waxaan ku barannay siirada aan qayb uga barannay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wax badanaan ka faa'iidnay dowra muhiim oo loo baahnay ahayd mugdi aan uga soo baxnay iftiin aan u soo baxnay waxaan rajaynaa haddana insha allahu tacaala in waxbarashadiina saas ay noogu sii socoto waxaan codsanaynaa in iyadoo kale iyo iyadoo ka muhiimsan hadda een koobaad lambar koobaadaan joognaha labaadii saddexaad iyo afraad inay noo sii socoto saasaan rajaynaa insha allahu tacala mugdi uga baxno wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelisay dowlaadka ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhan walba ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey waan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala ha idinka ajirsiiy dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak